Sifo kale oo muhiim ah ee macaamilo tayo sare leh waa macaamilka gadaal iyo horay ee u dhexeeya qaangaarka iyo ilmaha. Tan sidoo kale waxaa loo yaqaannaa ku-talo-gal. Macaamilada gadaal iyo hore, daryeeluhu wuxuu qorsheeyaa jawaabihiisa ku aaddan hab-dhaqanka ilmaha. Tusaale ahaanna, haddii ilmo ku hadaaqayo toy, daryeelihiisu wuxuu kaga jawaabi karaa isagoo siiya summad u taagan toy. Jawaabtaas ku-talo-galka ah waxay bartaa ilmaha luqad oo sida dhabta ahna waxay ka caawisaa isku xidhka maskaxda ilmaha. Isdhexgalka gadaal iyo horay wuxuu noqon karaa hadal, sida fiidiyaha ku jirta ee macallinka iyo carruurta ay ku ciyaaraan khudradda iska yeelka. Sidoo kale waxay noqon karaan qaar aan hadal ahayn. Fiidiyowga hooyada iyo gabadheeda ay dhisanayaan taawar jaajuur ah. Bogga xiga daawo fiidiyowga hooyada iyo wiilka inta lagu jiro isdhexgalka buug akhriska.